barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan khyaartana dhegaysanaysaay afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo waxaad nagala socotaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika idaacaddana waxaa si toosa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan
qodobada aan idiin hayna waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ay marti inoogu yihiin odayaal dhaqanyaqaan ah oo ka sheekayn doona sooyaalka dhaqankii hore ee soomaalida ku nooleyd gobolka awdal iyo gobollada jaarkala
waxaan soo gaadhnay annagu guurkii hore oo inata loo gogol fadhiisto oo geela dhowr iyo labaatan ama soddon lagu kala qaato waxaan soo gaadhnay fartahoo lagu geeraaro oo la yidhaaho waa bulaala qalaaloo waa dhashii buralay wan dareemo ku buurmaa bedhi looga rujay
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan kaalmihii heesaha oo ay ka mid yiheen
sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida ra-iisul wasaarihii dalka maali sumaylo bubayi mayga iyo dhammaan xubnihii golaha xukuumadda ee dalkaasi ayaa iscasilay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maali ibraahim buubakar keyta ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu aqbalay iscasilaadda ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada arrintan ayaa timid kadib markii bartamaha dalkaasi ay dagaalo ka dhaceen dagaaladan ayaa keenay in qabaa'ilka dogaan ay dilaan boqol iyo lixdan qof oo kasoo jeeda qabaa'ilka fulani bishii hore qaramada midoobey ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalkan u dhexeeya fulani iyo dogaan ay ilaa imka ku dhinteen lix boqol oo qof oo kale laba toddobaad ka hor ayaa dibadbaxyo ay ka bilaabeen dalkaasi looga soo horjeedo xukuumadda si taasoo lagu aananayo in ay wax ka qaban weyday arrintan ayaa aakhirkii keentay in ay dhammaan golihii wasiirada ee dalkaasi maali ay iscasilaan haweeney sagaal iyo labaatan jir ayaa lagu toogtay xalay degmada craig ee magaalada londondery ee waqooyiga ireland booliiskuna waxay sheegeen in falka gabadhaasi lagu dilay uu ahaa mid argagixiso kaaliyaha taliyaha ciidamada booliiska mark hamilton ayaa sheegay in ay baadhayaan arrinta gabadhaasi dhallinyarada ahayd ee dhimatay leona o'neil oo ah wariye ka howlgasha magaaladaasi ayaa sheegtay inay ag taagnayd markii gabadha ay xabaddu ku dhacaysay kadibna ay isku dayday inay adeega gargaarka deg deg ah ee ambulanska ugu yeedho balse saraakiil booliiska ka tirsanaa oo ka agdhowaa ay gaadhigooda ku qaadeen iyadoo dhaawaca kadibna ay cusbitaalka ku geeriyootay labada xisbi ee siyaasadda ugu waaweyn dalkaasi ayaa cambaareeyey dilka gabadhaasi oo ay ku tilmaameen tallaabo macna darra ah oo lagu khaarajiyey nolosha qof dhan oo daqiiqada ka hor caafimaad qabay
halkaad dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey wariyaheena haashim shah markood
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad walba maalinta jimcaha ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda dahurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeenna toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada boorama ee gobolka awdal waxaa inoogu marti ah saddex oday oo kale ah daahir cabdilaahi boodhle aadan cabdilaahi kaahin iyo caduur muuse axmed dhammaanba odayadan waxay soo gaadheen sooyaalkii dhaqanka ee soomaalida iyaga oo dhallinyarnimadiina ku soo noolaa deegaanada miyiga ah ee xoolodhaqatada soomaalida ugu horrayn daahir cabdilaahi boodhle ayaan wax ka weydiiyey sida uu ahaa guurkii hore ee sooyaalka soomaalidu
waxaan soo gaadhnay annagu guurkii hore oo ragi labada eel kaa inata inanta reerkoogu iyo inanka reerkoogu ay odayaal u fadhiistaan geyahana anguur balayska galgalaha inoo gayaan lagu kala guursado oo inata loo gogol fadhiisto oo geela dhowr iyo labaatan ama soddon lagu kala qaato oo odaygu inatalihi awgeela hal gogol xaadh baa laydhaa oo habeenka aqalka meesha lagu xaadhayaa lagu xaadhaa yaa lagu xaadhaa gogol xaadh baa laydhaa oo habeenka aqalka la dhisayo yaa ma garan dhowr iyo labaatanku waa yarad sow maad garan yaa meelba shan oday ama lix oday baa ka soo jeedda yaa dhaqankii hore wuxuu ahaa inatooma habeenkaa laysa siiyo habeenkaa laysa siiyo sannada doonanaata yaa wax billad laydhaaho oo inata doonan lagu yaqaanno inata doonan lagu yaqaanno ama dun baa jiraysay dun inata doonan lagu xidho yaa jiraysay oo dadka lagaga leeyahay maalintaa la doonanayo biladaasaa lagu xidhan jiray ama duntaasaa lagu xidhan jiray ballan baa la dhigin jiray ballankaa waa ilaa laba sano ilaa saddex sano ilaa afar sano meelaha ugu yaraan afsana marka xoolahana intaa horwadkaa la keeni jiray mar horwad baa la odhan jiray ama shan iyo toban adhi ku jiro loo'i ku jirto geel ku jiro ayaa la keeni jiray oo kala gaara haddaba maxaa la yeeli jiray marka reerka dhismihiisa uu ninka u soo diyaargaroobo waa kan mar kale oday daahir cabdilaahi boodle oo arrintaasi ka sheekaynaya
marka reerka dhismihiisa soo dhowaadana yaradkii lagu ballamay oo dhan baa la keeni jiray waayahay sidaa markay u dhacday waxaa haddana la gelayey aqalkii oo la dhisayo ninkii yaradka dhammaystay wuxuu odhanayaa caawa waxaan xaadhayaa gogashii gurigu halkuu ahaa awina kuga xaraaro baxayaan xaadhaya dee hashii gobolxaadheed baan doonayaa dee isiibu haddana odaygu odhanay caawa dee adaa deeleen dhib qabe haad iska dhaadhicisi hashaasa haddana la siinay waad garatay sooma ciyaartii baa dhacaysay dee kolkaa gelbis ku dhaco sidee loo soo gelbin jiray markaa gelbiska carooska waxaa loo soo gelbin jiray marka hore inagtaa la soo gelbin jiray hoynabow nuur allow maxamed nebi magacsanow baa lagu soo gelbin jiray waa tii inatee ma garan inankiina culimmadii baa soo gelbinaysa soo maad garan سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
waanayna kaa lagu soo gelbinay marka aqalkii la hor joogsado haraa loogu tuurayena kaa ya welwelihii baa la goynay wilwilahana see loo goynayo loo ciyaari markaa ciyaarta ninkaan qusaynayno ninkaan qalabkeega saarayno ninkaan quruxdeeda saarayno walkeega haddaanad soo gelino maqaan baa lagugu leeyahay kuyuhuna migilka kuma samoya ka soo rooraahleeyahay ciyaarta ayaa ciyaari jiray ma dhallinyarta ciyaari jirtay ma odayada ciyaari jirtay ciyaari jiray dhalinyarta goobabta dhalinyarta u badan iyo odayaasha galmadoobaha intaba way ciyaareen soo maad garan cawaysinka marka la gaadho habeenbarhkii la galo maxaa dhalinyartu samayn jirtay waxay samayn jirtay helen wax la yidhaha helen baa la samayn jiray waa la helami helen waxa la yidhaha la samayn jiray yaa
marka waa ciyaartii dhalinyartu ku ciyaari jireen wakhtigaa hore
hanahaban laba goonninooba yidhi walaal waa niman halgararayno duunyadu waa ulgeed sulan
hana walaal wax la siiyo maangabiyo harimaade hanahabaanlasiyegeharimaade hanahabaan walaal saddex baan ku leeyaayey harimaade hanahabaan kaan arkaa yiradii jeeley harimaade hanahabaan adduunyo dhaqaan isleeyaayey harimaade hanahabaan kaan arkaagab magaalayey baaba dhisaan isleeyaayekanarka armidirileedeaduunya dhaqaan isleeyaaykanarka minay gabadh ku yearuusla galbaan isleeyaaywartaan ku reeyeruglowtuma
oday aadan cabdilaahi kaahin oo isna inoogu marti ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan ayaa isaguna inoogu warrami doona intii uu ka soo gaadhay sooyaalka dhaqanka gaar ahaan fardaha iyo geeraarkoodii waxaa soo gaadhnay fardahoo lagu geeraaro fardaha oo lagu geeraaro oo la yidhaaho waa bullaala qalaaloo waa dhashii buralay wan dareema ku buurmaa bedhi looga rujay oo bidhaa loo alyayey wa kaasoo bogsaloolayo bahalkaa dhici weeye ninkuu bayda ku jido boqolkaa ima saara xamarow faraskayga ammaantii ma dhammeeye balhandhool yar ka taabto dhawo gaali yaciin iyo dhidinkii nogobeed iyo makaniis dhinaciisa ayuu dharaar soo marmaraaye maxuur dhiig aragtayoo dhadhowaa matukaa maalintii col la sheego macoomaadigahaad oo intiyuu cidhka gaadhay samadaa ku cadceeray oo meel casaan la arkaaya oo cidhbihii dib u laabtay oo hoos u caaridayaa geeraarka farduhu badhida wankaa lagu shubi jiraymarkaubadda lagu dagaalamayay qoriba waxay ahayd waran iyo gaashaan ayay ahayd qorigani ma jirin dee markaa farasku wuxuu ku dilayey dadka adimaduba ku dilayey laguhu kulaynayey wandareema badhi looga rujay oo wakaasoo bogsaloolan oo bahalkaa dhici weeye ninkuu bayda ku jidow boqolkaa ima saara wuu jiiri jiraybademarkaa wuu jiidhayey iyadoo ummadda soomaaliyeed ahayd muslimiin ayaa wakhtiyadii hore sooyaalka dhaqanka waxay ahaayeen qaar ku ducaystay afkooda hooye ee soomaaliga ducooyinkoodii qaar ka mid ah haynoo sheega oday aadan cabdilaahi haa ilaahay waada amarleh adaa aqbalkiiyo ijaabahaya waxaanad ogeyn ku odhan maayo ilaahu aafaadka wareeginagooda aslaax nooga yeel umuraha ayaanba badh baa la aasaayoo awaaraha lagu rogayaa uu afduubay malagii asraa'iil adduunka intaan ku nool lahay ayaan ikhtiyaarka leenahay haddaadan shahaado weydaan ammaase iskaami weydaan ninkii ummadda iyo islaamka dhibaa muxuu laagtegi ilaahay ayaan kaa marooniyo maroor jirin ee makhluuqaadku meel ku idil yahay ee miidaankii la joogo weynaa ee milucdu mitir nooga dhowdahay ay faruuq ugu marag furhayaan mashquul nin noqdiya macaash nin helaba miisaankii haqana la meeraro ee macmuudku dadkiisa kala maro ilaahu dharaataana badbaadi baan leenahayasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sooyaalkii hore ee dhaqanka soomaalidu wuxuu ahaa xoolo raacato oday caduur muuse axmed oo isaguna barnaamijkan sooyaalka dhaqanka ee toddobaadka inoogu marti ah ayaa isaguna dhankiisa inooga sheekayn doona xasuustiisii wakhtigii uu xoolo jirka ahaa iyo hees hawleedkii uu xoolaha ku waraabin jiray horta marka u horraysa dee xoolo jir baan ahayd ama geelaan eegi jirray ama adhigaan eegi jirray markaa markaan ku xorraynayaa xoogaa laba xabadoodoo maxay ahayd tii heesta geela ah kolkuu ceelka u arooro waxaan odhan jirray haddaya waa kolkuu dee sabada haw ku joogo hashuna way dhowdahay oo kolka ilmihii baa dee soo sansaaray meeshuna waa fagaar colaadeedo waad yar baqaysaa moogta haddaya siwalibaa jirto siwalibaa jirto dee hadda sabada ha ku dhaline
looma qaadi
karayo haddii colkii kusug kala jiidanoy de hadda kala jiidaney dee kala jaban ha dhalinehestiglkolkaa waad soo marinaysaa way dareeraysaa kolkaa oo dee meeshii waad fagaari waad ka yar baqaysaa inay dareerteed doonaysaa dee unayaay marisiyo kamiinay ahay marisiya kabiile deema iskaga mid baahalla dooblog duqi dee dawdawlahaa dee magana manilaa dabrada dee maqalo hadda oymise u diljira
geelu kolkaa biyaa ku noqonaya Oo ku noqonaya.
ninka heesta fiican leh Haa.
biyaa ku noqon jiray geelu Kolkaa si fiican ugu helo kolkani ka rasimagiin iskamid kolkii hore dee kamiintii dee si fiican buu dee u fulay Haa, heerka halkaasay dee isdadabtay Haa.
waad dee soo jeedinaysaa Kolka dambana- sidaasay maraysaa mililic bay dee la yidhaaho sidaasay darka u danaysaa intii leeg bay qaadaysaa kolkaasaad sii dheehanaysaa ood laxleedahay dee marisiya kamiine dee magane hadda oyma iskaga mid baa dee horasararadii yahay dee sunsuuma yahay dee magane dee hadda saxarka da cuna ka dayo haa wax la cuno dhinac u soo foo ka daya buu leeyahay dareer waryaa waad leedahay
sidoo kale lo'du waxay ka mid ahayd xoolaha soomaalidu dhaqato taas oo ay hees howleeddo ay ku waraabin jireen ka xasuusan yihiin odayadan maanta inoogu martida barnaamijkeennan
waxa weeye kol way cabaysaa way cabaysaa kol way cabbaysaa oo ceelkii baad ka subaysaa kol ceelkaad ka shub- haa kol ceelkaad ka shubaysaa lo'da haa kol maxaad dee badankayga lehay dee waad fulin doontaa haddaa laydhaa ee waxaad leedahay haddaa mareeg leeyey dee mareeg leeyey dee mara adagi malka adagiyo way maaranina sidan way malka kama ri- miidho kama rido nacmka iskama kaa cilaad leedahay haa hadduu geesaha dee soo yargodan yahay ama geeryaha giirku leeyahay hadda giireey waban garanoo dee waa guryaha iyaga haamahaagii hawaawii jiray wayhiirta waa beri heed la tumay iyo way hadhuudh lagu tumay aydhi way kaa hadduu yidhi kaa hadduu yidhi way giisa hadhwa hadduu geeryaha giirku leeyahay Ama waaba geesaha.
ama geesaha soo yargodan yahay waaban garanoo waa guryahayaga ahi way hadday weydana wiil dhexdheero dhudhun laashuba hadday weydana gadh madoobaha gugii maalaa gaydha hore shuba hadday weydana walaala isjecel oo wala- wiilal seediya walaala seediyaabtiya walaala isjecel yaa waraabsan yaa waraabsada hadday weydana hadday weydana wiilal seediya wiilal seediya seediyaabtiya yaa si yaa waraabsada
kolkuu guran yahay kolkuu guran yahay uu galbeetego gacayr gomboshiyo gagamoodkiyo geed la yidhi garas yaanu gurannaa oon ku gaadhnaa barwaaqadaan ku gaadhnaa bay ahayd ubadii shagax ubadii shagax ee shalay galabtii shanqadhaydii shishow loo dhigay garaad shuma xule kaalay shuba dhaabay tii laga qarinayahay ninkan ciidan buu ahaa guduudanihii gugii laga dhamay gadhlow oday iyo gadhlay dumar baa isku godashaday anna go'ay oo dee gooni baanahay waa ninkii loodi jiray Ya? subagii islaantii iyo odaygii iyaa shubtay isna dee loodii unbuu la tukan yahay aad iyo aad bay mahadsan yihiin odayadaasi aan kula kulannay magaalada boorama ee aanu ka wareysanaynay sooyaalkii dhaqanka soomaalida iyo sidii guurka iyo xoola dhaqatadu ay ahaayeen intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaad oo aan ku soo qaadannay dhaqankii hore ee guurka iyo guunyadii soomaalidu dhaqan jirtay qaar ka mid ah heesawleedadoodii iyo geeraaradii fardaha waxaa barnaamijka nagala qayb qaatay oo marti noogu ahaa saddex oday oo dhaqankaasi soo gaadhay oo kala ah daa'ir cabdilaahi boodhe aadan cabdilaahi kaahin iyo oday caduur muuse axmed waxaa barnaamijkan idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo inoo soo diyaariyay islamarkaan inala socodsiinay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a haatana kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey ciyaaraha adduunka waxaa inala socodsiinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari mahadsaned xuseen barre dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha xalay waxaa dhacay kulano ka tirsanaa wareega sideedda ee koobka yuruba league waxaana u gudbay wareega afarta koox ee semi finalka afar koox oo kale ah kooxaha chelsea antact frankfort arsenal iyo valencia chelsea waxay afar gool iyo saddex ku garaacday kooxda slavia brog waxaana labada lug ay is arkeen labadani kooxood celcelinta goolasha ay chelsea kusoo baxday shan gool iyo saddex ciyaarta shalay waxay ahayd ciyaar la iska dhaliyay toddoba gool waxaana xakaambii hore ama qeybtii koowaad ee ciyaarta ay chelsea ku martay kooxda slavi brook afar gool iyo gool laakiin laba gool oo ay keeneen kooxda ciyaartooyda kooxda slavi brook ayay ka dhigeen ciyaarta in ay afar iyo saddex ku dhammaato weliba ay chelsea ku sigatay in haddii gool laga dhalin lahaa ay ka hari lahayd tartanka intact frankfort waxa ay laba iyo eber ku garaacday kooxda benfica lugtii hore oo ka dhacday dalka bortuqiiska afar iyo laba wax ay guusha ku raacday kooxda benfica laakiin labada gool ee loogaga soo dhaliyay gurigooda ayaa yirsatay kooxda benfica waxaana hadda kooxda intact frankfort ay ka ciyaari doontaa wareega sideedda koox ee koobka yuruba league arsenaal hal iyo eber ay ugu soo badisay kooxda napoli ciyaar ka dhacday garoonka san paulo ee magaalada naboles ee dalka talyaaniga waxaana goolkaasi u dheliyey ciyaaryahan alexandro lagasete daqiiqadii lix iyo soddonaad ee ciyaarta is-aragii hore oo ka dhacay london waxaa saddex laba iyo eber kusoo badisay arsenal sidaas daraadeed labada jeerba napoli waa laga badiyey oo isugeynta goolashana saddex iyo eber ayaa looga badinaya valencia laba iyo eber ayay dirtay kooxda viareal oo is-aragii horena ay kaga soo badisay saddex gool iyo gool sidaas daraaddeed kooxda ay isku wadanka yihiin ee viareal ayay kaga reebtay tartanka waa tahay ciyaaraha kale ee horyaalada ee toddobaadkan dhici doona haddii aan fiirino sabtida kulamo badan oo ka tirsan horyaalada uga caansan yurub ayaa dhici doona kan ingiriiska haddii aan ku horeyno ciyaarta isha lagu haya ayaa waxa ay dhex mari doontaa galabnimada birito ah kooxaha manchester city iyo tottenham kulankan ayaa laga yaabaa inuu go-aan ka gaaro horyaalka premier leaga oo haddii manchester city laga badiyo ay ku weyn karto liverpoolna ay badiso inta ka harsan ciyaaraha inay ku khasaarto horyaalnimada ingiriiska kooxda tottenham ayaa iyana dooneysa inay xajisato booska saddexaad ee horyaalka premiershipka fulham waxay la ciyaari doontaa bournemouth watford ayaa marti u noqon doonta harrisfield westham iyo lester ayaa is arkaya wolverhampton iyo brighton waxa ay ku kulmi doonaan guriga wolves newcastle waxaay martigeli doontaa southampton dhinaca talyaaniga ciyaarta toddobaadka ayaa aatan dhex mari doonta habeen dambe inter iyo roma waxaanay ka dhici doontaa magaalada milano yuventus ayaa horyaalka qaadi karta haddii ay garaacdo kooxda fiorentina oona la filayo inay ka badin doonto maadaama yuva laga soo reebay koobka yurub toddobaadkan udines waxay la ciyaareysaa saswolo lazio ayaa waxa ay gurigeeda ku martiqaadi doontaa kievo torino waxay boqon doontaa genoa impoli iyo spal ayaa ka mid ah ciyaaraha biri dhici doona tan ugu horeyso biri galab ayay dhex mari doontaa milan iyo parma milan waxa ay dooneysaa in ay xajisato booskeeda afraad iyadoo aysan ku dhamaysan horyaalka talyaaniga booska afraad afartii sano ee lasoo dhaafay bolonya waxay la ciyaari doontaan samdoria halka calary iyo forosinone ay is arki doonaan dhinaca spain haddii aan eegno dhowr ciyaarood ayaa dhici doona kooxda horyaalka horkaceysa ee barcelona ayaa waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa kooxda real sociedad rayo valcano iyo weska ayaa is arkaya atletic madrid waxay qaabilaysaa ibar kooxda celta vigo waxa ay iyana la ciyaari doontaa girona horyaalka jarmalka ee bundesliga waxaa ku tartamaya oo hal dhibic oo keliyana ay udhexeysaa kooxaha bayer munik iyo kooxda brushio dortmund bayer munik waxaa ay la ciyaari doontaa sabtida birta ah kooxda weda bremen ciyaar xiiselaha ayaa halkaas laga filayaa shaalka ayaa la dheeli doonta hoffenheim brushia monchen gladbach iyo kooxda resen polsport lipsig ayaa ka mid ah ciyaaraha la daawan doono birito bayan liverkusen waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa nuremberg halka mens iyo fortuna dusseldorf ay sarki doonaan wararkii ciyaarahana dhegeystayaal waa naga intaa
aad buu mahadsanyahy nuur xasan nuur oo ciyaarahana la socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jilleecaynaa codkii fanaanka cabdixakiim farayare iyo heestii liibaantii qoryoole meelaan qaxar lahayn iyo liibaantii qaryooley heestaasi waa liibaantii qaryooley waxaa iminka ku luuqaynaya cabdixakiim farayare balse heestaasi waxaa hore u qaadayey oo lahaa abukar qoryooley waxaana u dambaysay idaacaddaydii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale kulmayno oo xuseen barre iyo sahre ciidle iyo dhammaan asxaabtii nagala qayb gashay barnaamijka oo idinleh sidaa iyo maalin wanaagsan jimco barkhadeed